بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أغونيه رحمك الله الله كون هرسته أنه شأنه yajibu inuu ku waajibayo calaa kulli muslimin qof kastoo muslim ah korkiisa iyo wa muslimatin gabarh kastoo muslimid ah korkeed tacalumu haadihi tan barashadeed taasoo almasaa'ili masalooyinka ah masaa-ishaas oo athalaatthi saddex ah iyo walcamalu camalfal lagu camalfalayo bihinna saddexdaasi masalo inay waajib tahay ogow al-uulaa masalada koowaad ana allaha aleh khalaqanaa asagaana abuuray warasaqanaa asagaana arsaagay walam yatruknaa noogama tagin hamalan bilaash bal arsala iska badaaye waa soo diray allah ilaynaa xaggeen rasuulan rasuul ayaa soo diray faman qofkii ataacahu rasuulkaasi adeeco dakala aljanna janno ayuu galayaa waman qofkii casaa ku caasiyo hu rasuulkii dakala annaara naar ayuu galayaa wadaliilu waxaa u daliil ah arrinkaasi qowluhu allah hadalkiis tacaalaa sareeya innaa anagu arsalnaa waan soo dirnay ilaykum xaggiinu rasuulan rasuul rasuulkaasoo shaahidan markaa takacaayo calaykum korkiin kamaa sidii arsalnaa aan u dirnay ilaa fircauna fircawn xaggiisii rasuulan rasuul facasaa fircawnu fircawnkii waa caasiyey alrasuula rasuulkii loo soo diray waa ku caasiyey fa akhadnaahu waan qabanay fircoonkii haddii rasuulkii loo soo diraybu ku caasiyey waan qabanay akhdan qabasho wabiilan daran ay shadiidan muhlika shadiidan muhlika qabasho daran waay wabiilan daran waay ayaan qabanay musanifka raxmatullaahi calayh meeshaani wuxuu kaga hadlayaa haddana masaa'il kale aan ahayn kuwii hore afar mislo ayaa horey noogu soo sheegay adiladoodiina waa noo soo sheegay aqwaalu salafi qaar ka midana waa noo soo sheegay haddana meeshan wuxuu rabaa masaa'il kale in noo sheego masaa'il kale in noo sheego ayuu rabaa meeshaanina masaa-ishaasi ayagana waa waajib in la barto inuu isku daro dhammaantoodii afartii horey noo soo sheegay iyo afar saddexdan meeshan ku sheegaayo hal mar inuu toddoba masalo uu dhaho waa u bannaan tahay e waa yeeli raba waa waa u bannaanayday waa heli karaa laakiin muxuu u kala qaaday muxuu u kala qaaday hee si qofka bilowga ah tadriiskiisii oo u niijabin oo intan waa soo dhamaysaaye haddana wax kale la bilaabay haddii la yidhahdo niyadiisaa noqonaysa intaan waa kusoo dhamaadeen haddana wax cusub waay intaan haddana waa dhamaystay wax cusub waay waa ku faraxay soo maa faraxan lidaalib alcilmiga u yeelay bas iyo tashjiican dhiirigelin iyo farax dartiisii ku faraxsiinayo u yeelay mooyaane hal mar toddoba masilo waaye waa dhihi karaa wuxuu leeyahay marka iclam ogow ayuha aalib iclam ogow ayatuha aaliba iclam ogow ayuha saamicu iclam ogow ayatuha saamica iclam ogow ayuha almutacallim iclam ogow ayatuha almutacallima anta waa ragii dumar sooma waa isku jirna haddaba markasta iyo aalib maha loo dhaa gabdhii aaw yaa lasdhihin way ku jiraan maanta ugu darnay soo maa haye iclam ogow waay horeyna waa usoo marnay iclam culamadu waxay dhahayaan iclam waa kalimatun yu'taa biha min baabi atanbiih wa xadfi saamici calaa an yusgiya limaa sayuqaalu kelimadan iclam la dhahayo horeyna waa usoo marnay haddana waa tan hadda kadibna waa noo imaan doontaa macnaheeda guud maanta laq maxaa waaye iclam waa kalimatun yu'taa biha min baabi atanbiih wa xafi asaamici calaa an yusgiya limaa sayuqaalu maxaa laga wadaa kelimada iclam la yihahdo waa kalima iclam waa kalimatu waa kalimo yu'taa biha lala imaanayo waa lala imaanaa waa la keensanaa maxaa loo keenayaa min baabi tanbiih baraarujin dartiis baraarujin ahaana loo keenayaa iyo waxafi saamici kii wax maqlaaya booriintiisi darteeda loo keenayaa maxaa lagu boorina lagu baraarujinayaa calaa an yusgiya inuu dhigta raariciyo darteed muxuu dhigta u raaricina limaa sayuqaalo wixii la dhihi doono wixii soo socdo iclam ka dambeeyo si ugu buraarigo ugu diyaar garoobo qabso u dhaho malfaham wuxuu leeyahay markii iclam ogowniyaho raximaka allahu allaha kuu naxariistee hee maxaa la ogaana annahu yajibu calaa kulli muslimin wa muslimatin tacalumu hadihi halaati masaa'ila walcamalu bihina ogow wixii la ogaanaya waa intaan annahu shaaniya waxaad ogaataa iclam ogow raximaka allahu allaha kuu naxariistee hee waxaad ogaataa annahu shaaniya yajibu inuu waajibayo calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisi waayo wa muslimatin gabar kastoo muslimid ah korkeeda tii hore oo muslimatin kuma soo darin tan waa ku jirtaa tii horena waa ku jirtaa le macna ahaan tan waa ku jirtaa gabadhiina waa ku jirtaa maanta shalayna waa ku jirtay maanta haddana waa ku jirtaa maanta waa meeshaan ku qoran tahay gabadhii meesha ku qoran tahay inta ku qoran tahay gabar kastoo inta fadhiiso maanta inta ku qoran tahay wa muslimatin gabar kastoo inta soo gashay waa ku jirtaa ha maqasho haddaba gabar kastoo muslimada matiidoodii ha waa ku jirtaa haddaba maxaa laga rabaa waajib ay ku saaran muslim kastoo meesha fadhiya hee waa ku jiraa muslim kale laga hadlaa miyaan wanaynaysa adi adiga waay ku jirta waajib inuu waajibayo maxaa waajiba tacalumu haadihi tan barashadeeda tacalumu haadihi tan barashadeeda taasoo almasaa'ili masalooyin ah masalooyinkaasoo athalaati saddex ah waay saddex masalo waay marka saddex masalo barashadoodii ay waajib ugu tahay ogow saddexdaasi masalo mid kasta isaga keeni doonaa midda koowaad waxay ku tacalluqdaa bitawxiid arububiya midda labaadna waxay ku tacalluqtaa bitawxiid aluluhiya midda saddexaadna waxay ku tacalluqtaa albaraa wal- al- alwalaa wal- albaraa walwalaa albaraau walwalaau saddexdaba usuul diin ay ku jiraan usuuldiin saddexdanba waa usuuluddiin waay isilaali usuuluddiin midda hore maxay ku tacalluqtaa bitawxiid arububiya midda labaadna maxay ku tacalluqtaa bitawxiid aluluhiya midda saddexaad maxay ku tacalluqtaa albaraa walwalaa kulligoodana waad fahmi doontaa insha allah saddexdaas mislo barashadooda inay waajib tahay ogow iyo haddana walcamalu in lagu dhaqmo bihinna saddexda waa iska baranaa waan ka tagaa lama rabo hee inaad ku dhaqantid waay ictiqaaditid aamintid ogaatid la dhimito la dhimo haddaba marka maxay yihiin saddexdi tii koowaad waa tanafiiri alulaa midda koowaad oo waajib wiil kasto iyo gabar kastoo muslimad ah ama wiil kastoo muslim ah gabar kastoo muslimad ah in laga rabo inuu barto hee tan waay ko alulaa midda koowaad ana allaha alle khalaqanaa asagana abuuray ilaahey asagana abuuray cid kalena abuurtay ma jirto aabbaheeni nama abuurin waana dhalay mooyaane hooyadeeni nama abuurin wayna dhashay mooyaane hee alla ayaana abuuray maxaa daliil u ah laba daliila leedahay daliilun samciyun wa daliilun caqliyun in allahna abuuray maxaa daliil u ah labo daliilun samciyun wa daliilun caqliyun daliil samci maxaa laga wadaa alkitaabu wasunna waay daliil samci haddaad noqosho hee alkitaabu wasunna laga wadaa kitaabka ayaa tusina sunadaa tusinaysa in ilaahayna abuuray ayib daliil samci ah caqlin maa laga wadaa fiirfiirin iyo caqliga saliimka ah caqliga saliimka ah waay ayaa laga wadaa labada waa u daliil marka daliil samci aada iyo aada u faraha badan yahay qur-aanka aada ugu jira ilaahay wuxuu leeyahay allahu khaaliqu kulli shay wax walbo alla ayaa abuuray qalamaha joojiya qalanka lagu qora mooyaane laguma ciyaaro ayib allahu khaaliqu kulli shay waxaa ka mid ah qowluhu tacaala wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun aada u badan yahay daliilka samciga aada u badan yahay caqligana allah ayaa ishaaray tilmaamay nafsadiisiiba wuxuu dhahay asagoo la hadlaayo qolada hee ilaahay ku caasisay am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun kufaaru maka ayadoo la hadlayo waxaa laleeyahay am khuliquu miyaa la abuuray ayaga min gayri shayin shay la-aan shay la-aan maa laga wadaa shay la sheegay waa khaalig la-aan waay min gayri shayin ay min gayri khaaliqin waay qof abuuray ayadoo aan jirin miyaa keligood iska abuurmeen xaqla ahaan markii loo fiirsho wax aan la abuurin keligood iska abuurmay macqul ma tahay maya guri ayaa meel lagu dhisay dhistiisii waa la taam yeelay waa la sharaxay korontidiisii iyo wixiisii dhan waa la hagaajiyey qufulkiisa dhab lagu siiyey haddii qof marka ku yimaado gurigaaniy isagaa isdhisay maya gurigaani saana ku imaaday wax dhisay ma laha gurigaani wax id dhistayba ma laha isagoo saan ah ayaa la arkay ku yidhaahdo ninkaas maxaad odhanaysaa waa waalin yahay ninkaan dhasa soo ma gurigaan saan loo qurxiyey saan loo sharaxay hee naqshadan saan loo galay miyaa keligiis asagoo saan ayaa la arkay bas sadfatan wax nin ku dhawaaday oo sameeyey ma laha saanas waa la arkay war saas way bahoosh maka yeelaysaa caqli ma aha caqli saliimka ma keenayo wax la arkay maaha ama khuliquu min marka dadka ayagoo iska socda maa la arkay keligood iska joogaan cid abuurtay aysan jirin ma dhici kartaa ma jirto haye am hum lkhaaliquun ama ayaga ayaa is abuuray ama ayaga hee is abuuray haddii lu yidhaahdo gurigii ninkii hadda aan soo sheegaynay u dhaho gurigan asagaas dhisay cid dhistay malaha asaga la wax dhan keensaday wiis asaga sameeyey guriga hadda la sameeyey markii hore ma jirin haddii wuxuu leeyahay gurig asagaa sameeyey markii asaga sameynaaye hadda layba same la sameeyey ka hor asaga ma bijirine saa isku sameeyey dadka asaga ayaga ma is abuuray maya saa isku abuureen ayaga mara la abuuray qof markii hore aan jirin ma haddana isaga is abuuri karaa maba jirine saa isku abuura maba jirinba markii la abuuray le wax la dhihi karaa isaga abuuray soo maha markii hore maba jirin isaga saa isku abuura ayadana mustaxiil waay soo maha maxaa waajiba marka in la helo qof abuuray oo ah allaha tabaaraka wa tacaala idan yaana abuuray allaha samcan wa caqlan markii loo laabto soo maha ayadaasaan tusinaysa hadda wuxuu leeyahy musanifka an allaha khalaqanaa ilaahayana asagana abuuray waay haye warasaqanaa asagaana arsaagay haddana asaga ayaa na arsaagay cid kale na arsaagaysa malaha in allaha asiga na arsaagayo haddana daliilay leedahay samci iyo caqli labadaba daliil waxay leedahay samci ah iyo daliil caqli ah labadaba way tusinayaan samci aada u badan yahay waxaana ka mid ah qowluhu tacaala wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha daaba maba jirto ilaa risqigaaga yaa haaya allah tabaaraka wa tacaala wa fi samaai risqukum wamaa tuucaduun risqigiina samada ka imaado aayadahaasi aayado kale farax badanaad tusinaysa risqigeeni waa wax qoran allah ayaa bixinaya cid kale ma bixinayso xadiidkii bukhaari muslim warinayeen cabdullahi bni mascuud saxaabigiisa arbaciinkuu ku qornaa ina axadakum yajmacu khalqu fii baطni ummihi xadiidkiisa waxaa ku sugnayd wayumaru biarbaci kalimaat ko bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyin aw saciid bikatbi risqihi risqi waa la qoray waa qoranya yaa qoray allah yaa kale arsaaqda qoraya risqigaaga yaa bixina marka yaa kuu qoray allah yaa bixinaya allah idan nusuus samciga waa ku badan yahay risqiga in ilaahayna arsaagayo waa ku caddahay ogow waajibo inaad ogaatid caqlina waa leeyahay caqliga waxaa waaye faliannana laa naciishu ilaa cala طعaami calaa طacaamin wa sharaabin faالطacaam washaraabu khalaqahu llahu tabaaraka wa tacala faliannana e qoro faliannana laa naciishu ilaa calaa طacaamin wa sharaabin faالطacaamu wالsharaabu khalaqahu اllahu caza wajal mujida faliannana anagu laa naciishu ma noolanayno ilaa calaa طacaamin aw sharaab cunto iyo cabitaan mooyaane labadaas la-aantoodii ma noolan karnaa ma jirto saak haddii qora-ada kuu goyso qadada tacbaana ku garaysaa soo ma in la-aantiis noolaana iska daaye saak ileh haddii kuu goyso quracada qadada dhibaa ku jirta halis faliannanaa laa naciishu ma noolanayno ilaa calaa acaamin wa sharaab he fasharaab fadacaam washaraab yaa iska leh khalaqahu llahu caza wajala waxyaabaha aan cunayno cabayno allah ayaa iska leh yaana irsaaqaya marka caqlan allah qofkii raashinkan iska leh he ayaa ku irsaaqaya kusiina cabitaankana iska leh warisqu noocaan qora risqiga laba nooc waayo warisqu nawcaani warisqu nawcaan waa laba nooc risqun khaasun risqun khaasun dadkii wax aan qori korin aan qori karin hasku kalafin idinka dadkii wax qori karaan ayagaa laga rabaa warisqu noocaan risqun khaasun wa huwa risqu lxalaalu lilmuuminiin risqun khaasun wa huwa alrisqu alxalaal lilmu'miniin wa risqun caam wa risqun caamun wa risqun caamun وهو ما به قيام البدن وهو ما به قيام البدن وهو ما به قوام البدن سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا انتهت لوايا هيابي warisqun caamuna dhahnay warisqigana risqiga risqigana waa caam wa huwa maa kii waayo bihi asiga qiwaamu lbadani jirka ku istaagaayo wax allaal wixii jirkaani ku istaagaayo oo dhan waa risqi wa huwa maa bihi qiyaamu lbadani oo wax badanka ku istaagay jirka ku istaagayo jasad sawaabun kaana xalaalan aw xaraama ama ha ahaado xalaal حرام رزق واي وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا isku mid way kan la arsaagayo muslim inuu ahaado mase gaal ha ahaadee isku mid waye mar wixii waxalaal wixii jirka ku istaagaya o dhan maxaa la yihahdaa risqi waay caam way kaas risqiga midka halaalka midka xaaraanka ayaa bixiya allah xalaasha mid inaad cuntid waajib way ajarna waa ka helaysaa xaaraan inaad cuntid waa xaaraam waayo haddii aad cuntid waa lagu ciqaabayaa asal laakiin ilahiyaa bixinaya labadaba soo ma intaas way walam yatruknaa hamala walam yatruknaa waay. walam yatruknaa ilaahey noogama tagin hamalan bilaash hamalan bilaash waay alhamalu والسدى والعبث بمعنى واحد واحد اسكو معنى واحد الهمل والسدى سدي لو قراي سين واحد الهمل والسدى والعبث هي بمعنى واحد واحد مش بمعنى واحد بمعنى واحد وهو المتروك الذي لا يؤمر ولا ينهى انتهى صليل هذا وهو المتروك الذي لا يؤمر ولا ينهى همل سدى عبث وبمعنى واحد أنا نسمع اسم بدوان هملا بلاش سدا بلاش عبثا بلاش عيار بمعنى واحد و محل وضع لكن وهو المتروك كيلس كغتغي الذي كاسو لا يمر وحنا على امرين ولا ينهى وحنا على غريبين habeenkii maalinta iska soco wax walba lagaama rabee cid ka soo raadinaysa malaha bilaash u joogtaa wa kaasaa la yidhahdaa ma la fahmi qoraalka badan waxaa laga yaba inaad dhibsanaysaan waa iska dulmara waa iska dhaafaya joojinayaan qoraalka laakin waxaad ogaataan ma badinayaan waa soo gaabinaya fahamkii waa ku xiran yahay sama waxaad dhibsanayno marka dana idin tahay dadkii qofkii waxaan qoran karin waxaa laga rabaa fasirkii macnihiis bis wax kale hasku mashquulinadi laakiin qofkii waxaad qori karo kuma badinaaye intaani qobaawa insha allah saasaas leeyahay muhiim jiddan marka hamal waan fahnay asaga iyo sudan iyo abad isku mid inay yihiin macnahaan oo laga wado wahuwa almatruuku kii laga tagay matruuk waa laga tagay alladii kaasoo laa yu'maru waxaan samee aan la dhehaynin walaa yunhaa war waxaan ka joog aan la dhehaynin waay ilahay marka saas maa nooga tagay he maya maya hee waxaan samee waxaana ka joog ayaa soo socota bilaash nooguma tagin maxaa u daliil haddaba qawluhu tacaalaa أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أيحسب الإنسان إنسان كي مؤمن لين يا أيحسب مؤمن لين يا أس الإنسان إنسان كي بني آدم كي an yutraka in laga tagay sudan bilaash bilaash habeen iyo maalin kii laga laskaga tagay inuu yahay miyaa umalaynaya saas yaa umalaynayn waay xikmadda ilaahay saas ma keensanayso ilahay wixii abuuray dana ka leeyahay xikmada ka leeyahay maku abuuray dana kaa leeyahay sidii xoolaha oo kale iska daaga iska cun iska bax ma aha bani aadamka ilahay waa socay waxbaa laga rabaa waa la jecel yahay waxbaa loo sheegaya war intaan qaado danaa kuu tahay war intaan ka joog dhibaa kugu jira afaxasibtum miyaad u malaynaysaan niman yahow idin annamaa khalaqnaakum cabatha ciyaar inaan idin abuurnay war ciyaar idin abuurnay ma malaynaysaan waay wanakum ilayna laa turjacuun xaggeeni aan la idin soo celinaynin miyaad u malaynaysaan waay ma jirto waa laidin abuuray waxba laidin karaba haddina waa soo laabanaysaan wixii soo samaysana laidin siina waay idan walama yadrukna hamala bilaash nooma abuurin allah tabaraka taala bal arsala ilayna rasuula wallahu subhana wa taala alam ila tawfiq